فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana waxaad ku dhegaysan doontaan dagaallo lagu jabiyey askarta dowladda oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug howlgal qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen afgooye oo lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka ciidamada shisheeyaha oo qarax lagula beegsaday degmada janaale beesha maclin weyne ee wilaayada jubbooyinka oo shaaca ka qaaday in naf iyo maal ay la garab taagan tahay mujaahidiinta al-shabaab maxkamadda wilaayada bakool oo fulisay xad ka mid a xuduudda allah falaqayn ku saabsan weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe qodobbadaasi ayaad dhegaysan doontaan waa mar kaliya dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو waa habeennimo arbaca ah afar iyo labaatanka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo afarta hijriga ku soo dhowaada barnaamijka oo faahfaahsan dagaal lagu jabiyey ciidanka dowladda ayaa maanta ka dhacay deegaanka qayacad ee wilaayada mudug wararkii ugu dambeeyay idaacadda ku soo dhacay ayaa sheegaya in dagaalka lagu dilay laba askari saddex kalena waa lagu dhaawacay dhanka gaarisa weerar isugu jira kamiin iyo qarax ayay mujaahidiinta maanta u dhigeen askarta kenya oo ku socdaalaya waddada jayga ee isku xirta dhadhaab iyo magaalada gaarisa qaraxa waxa uu haleelay oo uu burburiyey gaari kooyal ah dhimashada waa saddex askari kenyaati ah dhaawacuna ah waa askari kale oo ka tirsan ciidanka kenya khaniimadana waa laba qori هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
maxkamadda wilaayada bakool ayaa gelinkii dambe ee maanta fulisay xad ka mid a xuduudda allah xukunkan oo ah xaduriddo ayaa gelinkii dambe ee maanta waxa uu ka dhacay fagaaro ku yaala degmada tiiglow ee wilaayada bakool waxaana lagu furiyey askari ka tirsanaa ciidanka dowladda kuwooda jooga degmada waajid mid ka mid a qudaadda shabaabulmujaahidiin ayaa faahfaahiyey xukunka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وجيد حكم محكمة وها محكمة ولاية إسلامية أه إيه بكل لهر كيني تاريخ ذا مركي إهيد لحظة بش تضبات كن أفر بقول أفرتني أفر هجري هذه سنة إسحاق شيخ محمد إسحاق دادي سوى تهي أفرتني لابو وها لوسو إيديي سيدة سو سعته isxaaq waxa uu ka tirsan yahay ciidanka ridida si gaar ahaan waxa uu ka mid ahaa ciidanka cusub ee degmada waajid loo diyaariyey islaamla dirirka waxaana la soo qabtay asagoo sii dhuumaalaysi ku yimid deegaanka tirsan wilaayada islaamiga ah bakool jawaab waxay maxkamadda weydiisay isxaaq eedda lagu soo eedeeyey inuu ka jawaabo waxaan ugu jawaabay sidaa soo socoto haa waa run eedda laigu soo eedeeyey waxaan ka mid ahaa ciidanka ridida gaar ahaan ciidanka degmada waajid waxaana nagula soo diray baydhabo annagoo dhan toban qofood waxaana qoryaha noo qaybiyey nin la yidhaahdo magaciisa yuusuf taako waxaa laii soo qabtay anoo sii dhuumaalaysanaayo intaa kadib maxkamadda markay dhegaysatay eedda lagu soo eedeeyey eedaysanaha isxaaq sheekh maxamed iyo jawaabtaysa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay sharciyada islaamiga waxay soo saartay maxkamadda xukun kow inuu yahay falkaas uu ku dhacay fal gaalnimo ah laba waxay ku xukuntay eedaysanaha isaaq dil xaduridaah in lagu fuliyo wuxuu ku sugnaaday xukunkaas qiraalkiisa waxaana loo cuskoday qowluhu tacaalaa waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma alظaalimiin wa qowluhu sal allahu alayhi wasalama man badala diinahu faqtuluuh rawaahu ljamaaca ilaa muslima wa qowluhu sal allahu alayhi wasalama laa yaxilu damu imri'in muslimin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulu llah إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه هذا نوها لقذقنا يا تنفيذك حكم كاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم
waa tahay beesha macalin weyne ee wilaayada jubbooyinka ayaa shaaca ka qaaday inay naf iyo maal la garab taagan tahay mujaahidiinta islamarkaana ay difaacayso ku dhaqanka shareecada islaamka kulan xasaasi ah oo waxgaradka iyo dadka indhaha u ah beesha ay ku yeesheen degmada saakow ayaa lagu gorfeeyey marxaladda dalka uu marayo iyo dowrka beesha beesha ayaa ugu dambayntii kulankeeda ka soo saartay bayaan ay ku caddaysay nooca uu yahay dowrkeeda kulanka waxaa ka hadlay nabadoon shariif xasan cabdi بسم الله ولا الله سبحانه وتعالى إلهي محمد سوناتي محداس الله سبحانه وتعالى أبويس ترابت إيو سمدتي أبويس الله سبحانه وتعالى سوناتي هذا كل داد بدن أو علماء الدين أو كمري داد بدن أو غنيا أو كمري ما يبان أو بلن أه إني هم بلن قات إنه بلن قامي إني قالوا إنه لجهانو مرتدين لجهانو مع وسليت الرأي إنه لجهانو الله سبحانه وتعالى نور أبوي ونور إلهي واي إلهي ما يبان ليا wakunuu maca saadiqiin ahaan rundisha xukumid ahaada allah subxaanahu watacaala ilaahay mayba nin ku ballan qaadane oo cumradun ku ballan qaadane ini kitaabka allah subxaanahu wataala unan shal hirne unad mayba an taagna litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa ilahay kitaabka ini kuraaban taagna gala mayba an taaganta litakuuna kalimatullahi hiya suflaa ilahay kitaabka ini hooseeyo seeganta unay ma an taagna litakuuna kalimatullahi hiya alculyaa ilahay kitaabka ini kuraada may noo ballan aha ini nafta niyajarte ini kitaabka ilahay in dagaalagna ini kitaabka ilahay in soo korsadan kahayna urmay baa ka tiirsaynaa allah subxaanahu wa tacaala oo kitaabkiiba ka tiirsayn una in kitaabka una an dhimino waana niniin dilo danna in dilno nafna ka biinna maalna ka biinna ballanga noo ahaati alla maana leeyi wa kunuu maca saadiqiina alla subxaanahu wa tacaala ilaahay intaasoo ku ballan qaaday in nafna ka biinna oo maalna ka biinna beesha macalweyne madeenu may noo ballan aha sida suldaankan an ballan qaaday iyona in aan ballan qaadnay naf iyo maal inuuna kabiin iyo niyo inuu kabiin kadhamoosha kitaabka in kadhagama farno ya waajibna yahay hase garguurto intellig a wadata oo usu dabasirow oo maalka in sheegahay maalkii on sheegahay maalna makufadaan mawlaadan abuura kiirina ogaadana mayaw mawlaadan abuura kiirina ogaadana maal ibni adigna sii mafadaan maal gaalna sii mafadaan ballanqaad gaalna ballanqaad mafadaan may kiirina allah subxaanahu wa tacaala ilaahay yaa kiirin una ballanqaadkan ilaahay waay walaa noo ballanqaad noo ala dartisa noqote naf imaal inuu kabiin ini naf imaal inuu kabiin oo nii kabiin juhdi badan kabiin ilaahay darsi noo atane tanga kana markin yaana indhaare un tanga dhagan kaan ahaade ma isku ognayna haddaad muslimiin ani ballanqaad una ballanqaadne noo sal hata noo ballan eh ilaahay meeba ku codsidaane ini murtadiinta allaha jibiyo cadaawadiinta allaha jibiyo makurmaadta allaha jibiyo jaajuuska allaha jibiyo jaajuuska allaha qobod cadowka allaha qobod intiiba diintaan hagebiq allaha noo qobod intiiba oo maanaha oo makarmaakin ee diinta makriyaaso ini burbifaase allaha noo qobod islaamka hala cizaay islaamka hala cizaay ma iska weynama yaw kitaabka inayneen ku raad kitaabka inayneen ku raad lankii ballan qaad ballantiina been ku ete mukhlisun ku haayna usii intaalla unama iskawnay inay mukhlisnata kitaabkan qaadowshay kudhaanka shariica islaamka inay mukhlis wata kitaabkan kan eh intaasa noo badna wabilahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu gabagabadii kulanka waxaa hadal ka soo jeediyey ugaaska beesha macalin weyne ugaas biyey ugaas axmed بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين amaa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahad dhammaantii ilaahayaa isku leh ilaahaygaas oo ni waali muslimiin ni galladoyshaday nimcooyin shay faro badan oo lahan koobo kor oo un weynta islaamnimada oo ka jarta shirki una an fadhayn lamadan ber oo una ku arsaana ilaahay kitaabsha idiinsa ilaahaygaasa ka mahadiyaan annagoo ka hadalow magaaga beelle reer maaluwiin ee degtay walaada jubbooyinka iyo qayb kumid ee gedo may ballan qaaday beelataas oo jubbooyinka iyo qayb kumid ee gedo degaasa ini wal macawisay leeraw ku qooy doon ilaahay idinsha insha allah iyada ani ballan qaade beelo reer maalin inta fariid yaana may faday in ila ballan qaada iyada isla ballan qaadnay kitaabkan ilaahay haniin deji ini qaadano ka dhaqanna qaadateedha ilaah oo markhaati ku haw inaynu qaadano waana ka dhaqan ya qaadanin haddii beeladna kow ee shir oo sadebere aan fadhiday beelo reer maalin markii arageen xaaladda waddanka gee ka marow in lahka duuri diinta iyo maxaa ku saartay bayaan ku kooban dhowr qodob uni talani waa uni hasaarni waana ka dhaqamaan waana qaadani tamarka dunku bah waddanka mayha maray marxalad dowladda almaaniga oo siyaad bara siyaad bara toddobaatan iyo shantii hayta balkus eraayi ee majarta nus iyo thuman iyo thulus isus ba jiraan culmaadi ku hadalina wal dhamaay burburaha marni oo dhib badan qabiil ini inas dhamayn qabiilkan jare ilaahay abuuray laakiin qabaaliyada la diida macnaha qabiilkan iska aqoonsada yanari maayana ini una iska dilna mala malan insaan namada u geeka xasan ga ruurta buutiska raayaan iyo walaa usla jara may damacsiina sagaashameedi walay hamarni in lakanaga dadka wadankan maha ka duulay gaalo madow iyo cadaanba leh e a u midoob yurub american walmalnishaleer walba qaado harika arure sin wadeen maalin dema ama soomahaana meeran ama soomala qaado waytay ad bay saaraan lama sina ka afjaraan waa la qaado waay madi erantii oo ma haytay eel barafka gali burundey si labal waytay xasan garguurta madi koobay madan ba ilaahay siiga dhaariyey konton dowladood in ku badan oo madow iyo cadaan iyo gaale wali qaado waaya qabiil ma awsay lambi may xukuumada koran warnamayow qabaa'ilada muslimiinta ama sheegay ay laysga mara habaabinay gaali wadankan kooyti meelo ka oodan dareer wayti mujaahidiinta weelooda ilaahay barakaay nicmadaasna ilaahay na sii una ma la kooy kor awoodna ma lihini ilaahay may ku tuugaane ini guulaana gulninkawaad in ilaahay gaada ibi yaabana in ilaahay ibi may waalay geeka shan unug iyo hotelka galaas afar sideed salaa ka jaraan wala ka jaro dhamaayaan nicmadaas ayna sii ilaahayna sii diyaaradda irki wareegas anta may ku yaala maraykan saaku maraykan may ku yaala iswartana anta maraykan may ku yaala turki may ku yaala imaarad may ku yaala may diyaaradda nin kor wareegta may ogaada sana waa lahanjeeda kitaabkan waay nin oo kitaabkan difaacnin oo kitaabka una qobsano difaacan aakhiri adduun liibana laakiin oo qobsado waayna waa lana dulaaye dulaaysa madoon ona maalinin ere gaalo ma goyn adoogaan ma erajay gaalnee baad erajay gaalo badan oo wadanka maalin odaal dhamaanay jira oo talyaani le walba le marka uni gaalo laana wala orka nagana meey kitaabka laakiin laa ilaaha illaa era maxamed sala sala ama uliisa noo beri noo badbaadi laakiin er waay maaha bari ku ana waan dagaalamaan marka beelan maalinimadi ana may ballan qaadaan oo ku inta inay boqol kuri oo gooniyo dhabta jihaadka ka kaalmayaan iyo ilaahay orooska ballan qaadana maamulka islaamina ka ballan qaadana horna baacinka galli waagii aan mas-uuliyadda lain dhiibay iyo ballanka qaadi inaan kitaabka iyo sharciyada oo ka maamulo qabiilka amiirkaana baacin la gali anoo baaci la galow inaan kitaabka dhaqmo oo kana baacidi kala galahay reer maalina kitaabkan inay ka dhaqan raalli ma idina diyaar ma idina ilaah markhaati ku haw asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم waayahay markaana waxaa idinku soo maqan warbixin maqal iyo muuqaal ah oo warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ay ka diyaarisay dilalkii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay taasoo ciwaankeedu uu yahay dhiigbax mise dhabarjab maqaalka waxa uu soo gudbin doonaa toddobaatan xubnood oo muddadaasi kooban laga dilay dowladda federaalka cabdisamed ayaa soo jeedinaya
warbixintan waxay soo bandhigaysaa tirikoobka weeraradii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee lasoo dhaafay oo kasoo bilaabanaysa sagaal iyo tobankii bishii janaayo kuna eg saddex iyo tobankii febraayo ee labada kun saddex iyo labaatanka weeraradan ayaa isugu jira toogashooyin qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo nafurnimo iyo xukugal isugu jira howlgalka koowaad wuxuu dhacay sagaal iyo tobankii janaayo guutada qaraxyada al-shabaab ee muqdisho ayaa miina la beegsaday gaari cabdibila ah oo maraya deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho gaariga uu lahaa taliyaha guutada toddobaad ee ciidanka dowladda federaalk ayaa burburay waxaana ku dhintay saddex askari isla sagaaliyo tobankii janawari howlgal qorshaysan ayaa wuxuu ka dhacay suuqa degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaasoo lagu khaarijiyey liibaan maxamed xaashi oo ahaa madaxii canshuuraha ee degmada labiyo labaatankii janaayo waxaa dhacay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee bishaas lala beegsado dowladda federaalk kadib markii dagaalyahan hubeysan ay xili barqa ah weerareen xarunta maamulka gobolka banaadir oo ah madaxtooyada labaad ee dowladda federaalk weerarkaas waxaa lagu dilay soddon iyo afar isugu jira mas-uuliyiin shaqaale saraakiil iyo ciidamo sida ay sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana dib ka ogaaneen afar qofood ay dhaawac u geeriyoodeen taasoo wadarta ka dhigaysa soddon iyo siddeed dhimasho ah afar iyo labaatankii janaayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen degmada wadajir ayaa waxay ku khaarijiyeen muxidiin axmed cumar oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada galmudug sidoo kalena dowr weyn ku lahaa abaabulka macawiisleyda shabeellada dhexe isla maalinkaas waxay mujaahidiinta xaafadda lafweyne degmada yakshiid ku toogteen daahir maxamuud cusuble daahir sanweyne oo ka mid ahaa abaabulayaasha macawiisleyda shabeellada dhexe isagoo lacaga u ururinayey siddeed iyo labaatankii janawari qarax ayaa isgooska kilomitir for ee magaalada muqdisho lagula beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka waxaana ku dhintay hal askari mid kalena uu ku dhaawacmay maalinkii xigaya oo ay taariikhdu ku beegneed sagaaliyo labaatankii janawari waxay mujaahidiinta howlgal toogasho ah ka fuliyeen degmada wardhiigley halkaasoo ay ku khaarijiyeen farxiyo cabdi waasigo oo ahayd wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka ee galmudug bishii janawari waxay mujaahidiintu ku macsalaameeyeen weerar toos ah oo ay ku qaadeen saldhigga degmada holwadaag weerarka oo dhacay soddonkii bishaas ayaa waxaa ku nafwaaya laba askari bishan februari waxaa lagu daafuray howlgal qorshaysanna oo ciidamada mujaahidiinta ka fuliyeen suuqa weyn ee degmada wadajir kaasi oo lagu dilay mustafa maxamed cabdulaahi oo ka mid ahaa ergada soo dhistay xildhibaanada hirshabeelle kowdii febraayo waxay mujaahidiinta qarax ku burburiyeen gaari cabdibila ah oo ay saarnaayeen ciidamo eretar ee lagu soo tababaray islamarkaana marayay inta u dhexaysa soos iyo suuqa xoolaha waxaana ku dhintay ugu yaraan laba askari isla kowdii bishan waxay mujaahidiinta qaraxyo xiriirah la beegsadeen kontaroolada madaxtooyada isgoyska sayidka afarta jirdiino isgoyska xararyaale kontaroolka isgoyska bakaaraha kontaroolka sheekh cali suufi iyo kontaroolka asluubta intaan xaqiijinay waxaa wadarta qaraxyadaasi ku dhintay shan askari febraayo kowdeedii aad bay u badnaayeen howlgallada waxaa la duqeeyey madaxtooyada iyo xerada xalane madaxtooyada waxaa ku dhintay hal askari oo dowladda federaalka ah halka xalanana aan la helin tiro cayiman walow la arkayay inuu ka kacay dab geystay khasaare hantiyadeed shantii bishan waxay mujaahidiinta qarax ku weerareen fariisinka ciidamada dowladda federaalka ee kes control balcad khasaaraha dhimasho ee weerarkaasi waa hal askari lixdii bishan gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ayay mujaahidiinta ku qarxiyeen degmada dayniile waxaana ku qurbaxay saddex askari halka lix kalena ay ku dhaawacmeen toddobadii bishan febraayo waxay mujaahidiinta degmada waaberi ku khaarijiyeen cabdi olol oo ahaa guddoomiye waaxeed ka tirsanaa maamulka degmada waaberi isla maalinkaas waxaa suuqa bakaaraha lagu dilay madkeyr oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ee lagu soo tababaray eritrea toddobadii febraayo xilli fiid ah waxaa soo dhacay khabar weyn oo sheegaya geerida xildhibaan ka tirsanaa jubbaland dhanka kalena ka mid ahaa c iyada maraykanka waa isxaaq maxamed yarow sandheedhe isxaaq ayaa qaabilsanaa inuu jawaasiis ka qoro wilaayaadka islaamiga ah waxaana jirta in basaasiin hadda ka hor lagu toogtay fagaarayaal ay sheegeen inuu isagu shaqaale geliyey toogashadiisa oo ka dhacday dharkeynley waxaa ka tacsiyeyey axmed madoobe iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk sidoo kale isla habeenkaas toddobadii febraayo waxaa la khaarijiyey sargaal kale oo si ayada u shaqaynaya oo lagu magacaabi jiray mahad kaasi oo lagu beegsaday degmada hodan ee gobolka banaadir sagaalkii febraayo waxaa xaafadda xoosh ee degmada dharkeenle lagu dilay xudayfa maxamuud aadan oo ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk gaar ahaan qaybtooda dharcadda loo yaqaano tobankii febraayo waxay mujaahidiinta xaafadda xaaji gaabo ee degmada dharkeenle ku dileen sargaal ka tirsanaa dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray maxmuud maxamed aweys oo dadka qaar ugu yeeri jireen cabdulaahi efka banaadir sarkaalkan ayaa doorashadii ugu dambeysay ee xildhibaanada waxaa looga guulaystay kursi xildhibaan uu u tartamayey koob iyo tobankii febraayo howlgal qorshaysanna way mujaahidiinta ka fuliyeen agaarka baar jowhar ee xaafadda suuqa xoolaha waxay ku dileen sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray maxamed maxamuud guure saddexii tobankii febraayo waxaa tabeelaha shii ibraahim oo dacalka ku haya muqdisho lagu dilay askari ka tirsan c i d da muqdisho isla maalinkaa saddexii tobankii bishan waxaa degmada wadajir lagu khaarijiyey mukhtaar sheekh cabdi oo ka mid ahaa wadaadihii ku shiray muqdisho ee u fatwooday maraykanka iyo dowladda federaalka sidoo kalena ka mid ahaa ergadii soo dooratay xildhibaanada koonfur galbeed tirakoobkani waa dhacdooyinkii ka dhacay muqdisho shan iyo labaatankii maalmood ee u dambeeyey waxaana wadarta guud ee dhimashada uu soo saarayaa toddobaatan marka tiradan loo qaybiyo shan waxay ka dhigan tahay in shantii maalimood dowladda federaalka laga dilayay afar iyo toban xubnood haddaba maxay ka dhigan tahay qiimayntaada khasaarahan ma dhiigbax baa mise waa dhabarjab
mas waabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo mulka kuu sidae maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leennahay allah subxaana wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaana wa tacaala u toobad keentaan waxaan dadka muslimiintaha faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno mujaahidiinta muqdisho ee ku waajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weyddiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم waayaha markaana waxaa idinku soo maqan falanqayn ku saabsan weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka ceelbacad ee gobolka shabeellaha dhexe waxaa falanqayntan ka qayb qaadanaya qaar ka mid a waxgaradka shabeellaha dhexe oo uu ugu horeeyo nabadoon sheekh cali biyow ga'fow oo ah guddoomiyaha odayaasha dhaqanka ee gobolka falanqayntan waxaa inoo qaaday cabdulaahi soomaali waxaana ay ku bilaabanaysaa sida tan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Eh, gobolka shabeellaha dhexe dhowaan waxaa ka dhacay weerar lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan ilaalada eh, madaxtooyada askartaas aad baa loo xasuuqay waxaana jiray dhacdooyin kale oo meelo kale ka dhacay haddaba eh, waxaa inala jooga qaar ka mid a indhalgaradka gobolka shabeellaha dhexe waxa ay kale yihiin nabadoon cali biyow gaafow iyo nabadoon macalin maxamed iyo nabadoon mukhtaar dhowow nabadoon macalin maxamed ayaan ku hormaraya nabadoon eh, kusoo dhowow idaacadda islaamiga alfurqaan waa ku dhowahay ilaahay baa mahadle awalan wa aakhiran intaas kadib waxaan u mahadceliyaa bahda warbaahinta ee iclaamka oo aad iyo aad howlshaan waqti badan gelihaysa gaalada waxaa ka soo hiray iclaam beena in ummadda oo khiyaano ah oo nijaasa inay ummadda ku maryaan xabaabiso marka iclaamku islaamiga ahu wuxuu aad iyo aad u difaacaya dulmiga heer galbeedku ka hortegaasiyo beenta iyo baktiga meel cad uu- uu soo ba- uu- uu u dhaararta cad u dhigo taa intaas kadib waxaa dhacay arrinta ka dhacday meesha la yidhaahdo eh, deegaanka ceelbacad oo murtadiinta lagu xasuuqay gaar ahaan qeybta uu kasoo diray gurguurte madaxtooyada oo uu u diray dad muslimiin ee dal muslimiin oo tawxiid ka taagnay inay dhibaateeyaan oo u diray arrinkaas wixii ka dhacay waxay ahaayeen wixii ilaahay noo ballan qaado oo ahaa nasri nasriyaa ka dhacay ilaahay baa nasri muslimiintaas u keenay gaaladii gacmaha mujaahidiintaay ku baxeen ilaahay baan uga mahadcelinaa subxaana wa tacaala goob kasta ee makaan kasta ee zaman kastaba waxaan leenaha marka mar walba iyo mar walbaba ilaahay baa ku mahadsanaan leenaha tirada waa imisa eh, haddaad dadka deegaanka warsatay waa carada nabadoonka ka ahayd ahi tiradu waa- mu- tirooyinka maalmaha socda waaba iska nicmo isdabajooga wax la soo koobi kara maaha laakiin hadda eh, afartan iyo lix konton tira u dhexayso ilaa ugu badnaan konton ah ugu yaraana afartan iyo todoba gaaraysaas intaasaan haynaa wadanba halkan soo gaaraya adigu nabadoonka een, daa'uudaa tahay meeshana een, cidaada degta marka horena shareecada islaamka meesha lagu xukumay jiray bal ka waran dadka deegaanka haddaad is warsateen arrintan seed u aragtaan dadku waxay leeyihiin alxamdu lilaahi bilaahi bay ku mahadnaqayaan oo u mahadcelihayaan subxaana wa tacaala waxay leeyihiin allahi naga qaaday gaaladii nagu soo duushay oo mataqaanaa muddo laba bilood ku dhowaadan si xun ugu haysatay dadka masaakiinta gabdhaha muxajabaadka xijaabka ka qaadaysay khaasatan gabdhaha niqaabka wejiga u daboolan yahay wejiga furdhahayay ee diinta suurad xumiyhaya dhibaatada ummadda ku hayay intaasna waa dhibaatadaas ku socotay dadka ay ayagu dhihi jireen berimaangeryada ay meelaha ka qeexi hayeen ummadii noocaas ahayd ay ahayd waa ummadii waa soo dhawaysa arrinkan waa ka farxad waa mataqaana raayreen iyo farxad ay uga jawaabeen waxaa xusid mudan maalinta la weeraraya nimanka gaalada ah ee meelka joogay murtadiinta ee soo duulay inay ahayd maalin suuqna uu jiray annay todoba sideed saac iyo sagaal saac u dhexaysa waad fahmi kartaa mujaahidiintu iyagoon isqari isqarihayn oon wax gaadayn ee waa tii gaalkii ayadu dhehaya waagu markuu barya waxa soo gaadaane dharaaracdaa laysa soo dhigay asaa dhafurada laga jibshay farxdeedana lama soo koobi karo ee dadku ka ka sheekaya waayahay nabaddoon cali biyow gaafow adiguna kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan isla su-aashaas ee weerar ka dhacay shabeellaha dhexe muxuu uga dhigan yahay dowladda federaalka ah oo gobolka iyo meelo kaleba ololo duulaan oon waxba lala harin ee ku soo qaaday haddana ee aad arkaysa in ciidanka la laaye yihiin kuwii ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada bismi illah alxamdulilah horta ilaahay baa mahad iskale dagaalkaas ceelbacad kaliya ma aha ee waa dagaallo badan meel walboo laysu yimaado maxraka ka dhacdana ilaahay baa uun muslimiinta gacan siinayey haddana tiiyoo kale waxaa alla noo ballan qaada un baan helnay dowladdana arrintaasu haddii midaan dowlad maahayna waa un mushrikiin meesha fadhidee waxaan isleeyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam baa nin mushrika inta raaco uu yidhi irjic fa innii laa astaciinu mushrikan uu yidhi xasan gurguurti wuxuu u yeertay intii gaal dhulka joogta waa soo wadiyey intaa markuu sameeyow wax tiri waaya qabiilka u daga- u dagaalgelshay wallaahu arkasahum bimaa kasabuu ilaahay baa marka wixii uu waday oo camalkiiyo shaqaduu waday yaa ku foraariyey oo ku gembiyey wuxuu marka maanta taagan yahay arrintan maxaad u gashay arrinkaas markan waxaan isleeyahay in maanta kabacdi wax ximaah oo dagaal xaggiisa inaysan u arkayn inuu al-shabaab ku soo qaado sidaas baanu arkaa nabadoon mukhtaar dhuugo oo wax garadka shabeellaha dhexe kamid ah ayaa asiguna ee nala jooga adna kusoo dhawo idaacadda islaamiga alfurqaan maxaad ka leedaha dagaalkii ka dhacay ee ceelbacad bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah malxamaddii ka dhacday ceelbacad waan soo dhoweyhaynaa sideedana taas keliya ma ahayne farxaduu beryahan isdaba joogay ahaayeen waxaan iyadana soo dhoweyhaynaa tii ka dhacday zabiib tii ka dhacday ee, afmadow ee, duulaanadaas barakaysan oo beryahan isdaba joog ahay intooba waan soo dhoweyhaynaa haddaan usoo laabto tii ceelbacad tii ceelbacad waxay aheeday ee, mid aad iyadan usii barakaysan oo cadowga lagu naafeeyey ee, bakhtigoodana lagu jiiday waxay xataa isku dayeen inay dadka ay ku dhex dhuuntaan dadweyne ka fariista markii la yidhi dad fariistay ayaa la arkay iyo askar ag fariista maagtay lagu lagu dul dilay eh, iyo dadkiina sidaas loo badbaadshay alxamdulilah ayaan leenahay taas waxaa dhacday marka tabardaradooda ayaa meeshaas ka aad iyo aad uga soo muuqatay waaya ciidanka waxaa leeyahay niyijab saa'idha ka muuqda meelaha qaar in laga cararo iyadoon wax dagaalay jirin ma dhacdaa Eh, sidaad xogta ku haysaan nabadoon macalin maxamed ayaan su-aashaa siinaya Eh, bismillah nimankan eh, mataqaanaa murtadiinta ah ee loo soo diray halaagan ay ku cadaamudahayaan caqlina aysan lahayn boqol dollar in loo soo turo boqolkaas ilaah looga dhigay Eh, meelaha ay yimaadaan waxyaabaha lagu arka waxaa ka mid ah meel haddii ay degaan inay meeshaas ka habiinguurayhayaan oo ay iyagu xataa isla meel isla bixino qoloba meel- meel ka bixayso xitaa warkii wuxuu gaara gaaladu inay soo amreen ama gurguurta soo amariyey in aysan baabuurtu ka qiimo badantoo baabuurta iyo laga reebto ayaa waxaa la yidhaha shabaab waa kaasi aada waxay arkeen dhowr mar in meeshay joogaan iyo lagu qabsada maalgaadiidkii laga kaxaysta iyagana madaxa laga guray sidaas darteed saan baabuur looga qaadan ayuu baabuurti ka kaxistau leeyahay ninka taliyaha u ciidanka oo murtadiinta oo iigli- baabuurta meel hebel iigey iyaguna habeenka heesdibiraano nin walba heesdibiro tusaale hadda ceelbacd ciidanka joogay ee la laayay oo tirada badan leh gaadiid ma aanay haysan hal ha gaari odagii sheegdaanka tare dishaahaya hal gaari wata isaguna meel kusoo kaystay markuu maqlay xabadda mujaahidiintu markay isqabsatay shanqarteedu ayuu gaarigii iyo orduu meel kula cararay qaar xataa guryaal ay guryay is- ay jabsadeen gu- meesha dadkii ka qaxay guryo qarbabooshe ay dhex galeen waxa hadda yaroo ka haray saasayba ku- ay ku badbaadeen mujaahidiintuna guryihii kama dabagelina waxay madax ka sugtay ay ku- ku- ay ku kaaftootay waxaan leeyahay marka askarta niyana ma hayso waana baaba'day ilmo tabcaan ahoo lasoo siray oo lasoo khiyaanay oo saaxiib dadkii calaqa iyo baktiga iyo daroogada iyo qurunkaas cuni jira bay ahaayeen diin ku diriiri maayaan dadnimo ku diriiri maayaan waxay ku direen ma yaqaaniin waxay ku baxayeen ma yaqaaniin nabadoon cali biyow marka hore dowladda federaalka waxay dhahan shabaab waa soo afjarnay dee haddana waxaan arkaynaa in ay eh, duhurkii ka qudbeynayaan magaalooyin ka tirsan ee shabeellaha dhexe waxaan la soconnaa inay runurgoodkii qudbeeyeen ceelbacd hadda in lala wareegay marka arrintaas sidee bay u saameynaysaa dadkii dowladda federaalka u sheegtay in shabaab ay ka adkaa taas waxaan u sheegayaa waxaa la yidhaha waxa- waxaa jira la yidhaha wax ma ursho waa arkaa ninkan horta amarkaas baxaaw shabaabaan laynay meel walbaan dhoobnay wax kama noola dhahayay horta waa abgaal ciidankii u dambeeyo madaxtooygu inta soo wadiyo hala laaya leeyahay xoole inkay kan waa ka liitay indha uu ku arka malaho gaalnima hadda indhihiiba ka qaadatay sirado indhaha ma ahe waa qalbiga moogta intaasba waa laga saaray al-shabaabaan laynoogu leeyahay halkeedha u dambeeya u soo wadaa madaxtooyuu ka keenay hafruu soo aruuriyuu hayaa hadda kuwii maanta u dambeeya waxaa lalahay meelay ku kala yaaceen ninka marka waa nin iska waashay waxaan isleeyahay ninkan warkiisu hadda ciddii uu hogaamayana hadday u qiimaysan tahay warkiisuna waa iga arki doona waxaanse leeyahay ninkaas waa nin howtalhamaga waa nin iska warramaya waa nin warkiisa uusanba wax jiraba ahayn inuu dhawaaqa inkeeme waa nin uun fircawna waxaa yidhi maogtahay iga tag uu yidhi almusidili sababtoo dhulkiina wixii inuu fasaadaahay waa asbaxa fircawn waa ciidan markuu noqday fircawnkii marka ummadda wacdaayay heerkiisii uu taagan yahay marka ummadii warkiisa yeeshay xagguu markii dambe geeyey wuxuu geeyey fatabacuu amra fircawnay raaceen hadda xasan gurguurte warkiisay raaceen xasan gurguurte wama amru fircawna birashiidin waya fircawn baalka la yidha xasan gurguurte bal taladiisu ma mid hanuun ku jira ma la weli ma la baaray ummada waa u taliya wadadaa soo dirsado madax ka dhigtaye dadkaas waxaan leeyahay waa dad halaagsamu haya gacan wax kuma hayaan waa fududaystay qalbigoodii dhammaayuu dhacay fasakhafa qowmahu siday fircoon u fududaystay culamaa usuuca u fidiyootay waxaan marka leeyahay dadkaas waa dad baaba'ay waa dad halaagsan fa ina allaha yudilu man yashaa wayahdii man yashaa intaasaan marka maanta taagana kii alla dhumiye waaba dhumaye kii hanuunu qoran yahay soo hanuunaan leeyahay warkiisuna wax kama jiraan wa hadda waxaad ka dhawaajisay ciidamo kaa cararaya ciidamo horle ayaana shabeellaha dhexe lasoo waday dhowaan waxaa maqlay inay raagaceele dagaal ku galeenoo ayagoo gaduudsan ciidan kaloo meesha jooga xabad ku bilaabeenoo lix askari ay meesha ku dhimatay bal kuwii soo haray xaggee ku dambeeyeen hadda ogaalkaaga oo xoogga lagu soo wado waana ciidankii eritrea lagu soo tababaray kuwii soo haray maanta meel la yidhaahdo xasan geedi yaa xoola loogu qalay markii xoolihii ay cuneen oy afka ka tirteen hal walba meel uu ku haaday wixiiba uun abgaal sheegta meeshaasay uga carareen wixii kaloo haddee meelay aadaan aan ogeyna miyay un weli ku sugan yihiin ayagana waxaan leenahay annagaa markaa hadday dad wanaagsan yihiin waxay rabaan u samaynaynay hana soo gaaraanaan ayagaasna ugu baaqaa ayagoon wax laga haleehayn asigii marka aqoonyaradiisa ciidamo meeshay joogeen ku kala cararayay iyo inta soo qaado al-shabaab ha loo geeya leeyahay marka ninku nin iska waalan inuu yahay oon lagu tilmaami karin mas-uuliyad wax qaadi kara ninku waa sidaas waxu soo dira wax shabaab dilay wax carara iyagu wax meeshay rabaan ku baktinaya waxuu keena odayaal gowsaa ka jijabay oo la leeyahay madaxtooye intaa hoo sana fadheen hal tilaab gedi kara male waqti dhoweed caalbacad markii la raacay markii uun uusan tilaab gedayn uu xabash xabash xabashka leeyahy uu tilaabtiisa ad aragta tacjibayso tayadaa la yidhi adduuga waxaana la yidhi marka waxuu soo dirayo ninkaasu waa arrimaha noocaasa waxuu dhammaya waa soomaali minay beris ee cunrilay midda labaad abaalmadiisa madaxtooye hadduu ka keenay muxuu isku difaaci rabiya waaya nabadoon mukhtaar dhuubo maxaad ku dara geestaad waxaan ku dirayaa xasan sheekh ee ummadda waa ku ahligay meeshaan dadkana dhibaato badanaa gaartay goob kasta ee lagu laayo ee amba konton looga dilay amba lixdan looga dilay waxay leeyihiin laba askariyaa nagala dilay waxaa kala duwan marka aan leenahay war- wararka ay dowladdu ka sheegayso iyo baraha bulshada baroorta ee ooyinta taalla aad bay u kala duwan yihiin dowladdu waxay sheegtaa goobti lagu galaba in afar ama saddex looga dilay dadkina haddee dadkii dhalayaa wada joogay baraha bulshada ka wada ooyahayaan internetka iyo internetka aad ugu wada cabaadu hayaan marka taas waxaan ognahay ee dhibaatada meesha mar kasta ku qabata inay dowladduna ay qarin maagayso laakiin qarin marka waa dhammaato intii lasoo diraba haddii la cunaayo oo ay dhammaan hayaan gaadiidkii haddana ee ilay kuma daraada waxay waxaa dhacda in ee, si casriya loo tuso dadki dad- waa laga wada qaatay gaadiidkii waa lasoo haddana dhigay waxaa lasoo dhigay tiradoodaa lasoo dhigay dadkii la dilay internetkaa lasoo dhigay intuu ka koobnaay lasoo dhigay ee, nin walba derajadiisa lagu soo qoray taas marka waxay beenisay iclaamkooda beenta ahay ay waxay ku furtay xaqiiqday ku furtay ee, waana dhammaata marka ee, duulaankiisina halkaasuu kusoo af- afjarmi doonaa biidni illaahi tacaala Eh, waxaad daawanayseen madaxweynaha dowladda federaalka ah oo dhahaya waxaan ogolahay kirishtaannimo in gudaha soomaaliya een dad kirishtaan ay joogaan oo ay ilaahay khayrkii ku caabudaan seed u arkaysaan nabadoon macalin maxamedan hormar inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aan leenahay saan u arkaynaa waa wax laga yaqyaqsado waa wax laga xishoodo ee inkirina ma kariyo asoo taa- dharaarcda uu taagan yahay asoo duuban oo mi- dhex yaalla mataqaanaa oo waxau yaallaa baraha bulshada u dhex yaalla iyo internetka waan ka dadaawanayay seed u arkaysaan in uu madaxweyne soomaaliyeed nin sheeganayo ama ku magacaaban uu maaragtay ogol yahay in kirishtaannimo soomaaliya ay ka jirto sidaan u arkaynaa annagu marka hore aanba ogeyn maxaa yeelay ninkan dadka war haya wa noo warramay xaqiiqadaa noo warrantay waa qaraabaa la yaho waa layaqaan asal diinxumadiisa abadaa la yiqiin waxaad og tahay oo fad- ee kuugu filan ee tacajub amba fikir haddaad ka fikirayso habartii shaydaanteedoo ingiriiskeedoo bakhtiday inuu u sujuudayaan ummadda muslimiinta wada arkeen adduunka meel kastoo joogaan waxay arkeen baktigii lagu laayay ceelcadooma dadka muslimiinta kenyata baabi'inayo diyarada ku duqan yahay markii looga aarguday oo mujahidiinta gacmada looga aarguday inuu u sujuuda baktigoodii aan arkaynay baktiga kenyatiga ugu sujuudayay xasan markaa anigu waa ka filahayay yeertaas iyo yeerka si xun u qarihayo Waa- weli wuxuu qarihayaa marka kiristaanima inuu ku dhawaaqayo waa ka oferaysa waa ka waa waa- anigu waa ka filaya shakiba igama jirin haddana haddana waxaad arki doontiin kelimada wax kasii xun ayaad ku arki arki doontiin insha allahu tacaala marka xasan waa baktiyey waa dhintay macnawiyan u dhintay akhlaaqiyan u dhintay diin ahaan u dhintay waxay joogtaa marka ummadda ka daba naglaynaysa oon xisaabtamayn oo maalin walba ciyaalkoodii waad ogtihiin ilmaha eritrea laga keenay marka hore sidii lagu qaaday waad ogtihiin hooyayaal soomaaliyeed aa bal waaye or- o- o- oyhayay waan arkaynay yuusan ilmaha idinka baabi'in shaydaankaas ilmihiina ka ceshada ilaahina ugu dhowaada nodan shaqaale biyow sead u arkaysaa warka nin ku magacaaban madaxweynaha soomaaliya ama kursiga madaxweynahda soomaaliyeed ku fadhiya in uu si cad oo aan gambad lahayn oo la duubayo u yi- sheego in uu ogol yahay in soomaaliya dad kirishtaan ay ku noolaadaan waxaan u arkaa ninkaas asalkiisii hore yaaba meesha kiristaan wax kiristaan ku shaqeeya la yimaadeen markaa ninkii la yimida shaqadiisina hadda bedeli ma kariyo adoo bedeloma asan ba hadda sii joogi karayn marka ninkaas arrin la yaqiiqsadoo lala yaabo ma aha falkiisa dhammaaba sida ka samaysan ninkaas marka kiristaan wuxuu ka yahay iyo saa wuxuu yaaliniyo waxaan leeyahay waxa asiga la yimiday yaa kiristaamiinkiba wada ebedna ahay ebedna la yimid kiristaanka laftiisa yaa la yimid haddamaba diidi kariyo marka waa nin gacan ku jira lala yaabi ma marka waxa wado waa wax ebel lagu doortay mikrofon lagu hadla waa waxaa lama ka bedeli kariyo waxaa ku hadlaya qolada reer galbeedka waxay usoo fuujiyeen unba uun waxa u dhex keenaya maraykanku uu wenyayo balayadaaso waxay usoo fareen waxay soo fareen ba uun ummadda uun dhex keenay hadduu wax ka bedelana hadda sanba ma sii joogin marka waa sanab iska keenay dhex yaalo gabagabadii mukhtaar dhubow haye gestaad gebagabada waxaan kusoo gebagabahaynaa duulaanka xasan sheekh inuu fashil uu ku soo dhammaaday waadna aragtaan kuwii ugu dambeeyey waa kuwa kala farxaaya oo goobaha dagaalka markii loo soo waday iyagoo qorar lagu wado ka kala farxaaya taasna waxaa keenay iyagoo dhowr sano dibadda lagu soo hayay oo elitariya lagu soo hayay ayaa lagu soo celiyay dalka looma ogolaanin in guryahooda fasax laba bilooda ugu yaraan xataa loo siiyo waa loo diiday markaasaa gaari in todobada loo geliyaa lasoo saaray taas waxay keentay goob alaalo goobta ugu horeysa ee nasation nasiinasho lagu sii maago ama raashin lagu sii maago inay ka kala yaacaan taasna waxay ku tusaysaa in ciidamadiisii maas ay ku baaba'een duulaankiisina halkaas ugu soo afajarmay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakatu sead u arkaysaa em, su-aasha la xiriirta in madaxweynuhu uu sheegay dee inuu ogol yahay in dad kirishtaan ay kirishtaannimo inay soomaaliya ka jirto inuu ogol yahay sead u arkaysaa taas waxaan u aragnaa xasan eh, warkiisu warcad waaye nin dhahaya diin aan ilaaliha gaalan ku ilaaliha muslimna waa ka ilaaliha waa maqlaysa wararkiisa haddaad markiina uu noo shidnay eh, dadka diinta noogu soo dhex dusaaya ou leeyahay yaa ugu soo dhex dusaaya diinta diinto- diinteenna waa waadix ilaaha ilaaliyey marka gaalan ku ilaalaa nin leh oo dhahaya waxaan ka kaniisada in la furo ilaahay kuma darada waa ogolnaha dhahaya marka xasan waa nin khaldan warkiisu waa waadix aaduu u khaldan yahay marka waxaan leenahay xasan ilaah baa naga qaban doona waana qabsan yahay biidni illahi tacaala duulaankiisana halkaasuu kusoo afjarmay wabillahi towfiiq ugu dambeyn macalin maxamed aa farta u taagan tahay fartaan taagay ujeedaana u taagay waxaan rabaa inaan bu- si ku- si baaq diraan rabaa baaqaan waxaan u dirayaa awalan nimanka diintan xasan gurguurta inuu kusoo duulo garab siiyo waa wada naqaanaa Ee, nimankan reer muduloodood in diinta ilaahay lagu duulo xasan garab ku siiyo horta marka ugu horeysa haddii hanuun haddii hanuun idin qoran yahay ilaahay u tooba keena subxaana wa tacaala waad gaalowdeen diintana waa ka baxdeen haddaan hanuun idiin qorayn axad axadaad u xeraysan tihiin ila waana la idinla xisaabtami doona yowman min alayaam taas waa qodob waxaa kaloo idin- idin- waxaan kugu sheegaa faraad fahmi kartiinoo xasan guurguurta waad og tihiin shir oo ku magacaabo loogu magac diray shirka wada tashiga culamaa udiinka sheekadaas waad og tihiinoo shirkiisa habruushaa kasoo qayb galay waxaa ka soo qayb galay culamaa usuu waxaa ka soo qayb gala mushrikiintii jawaasiistii ee heer galbeedka ka soo qayb gashay wuxuu meesha ka daldalayay iyo baktigay sheegayena waad arkaysiin mid la yidhaha soomow ilaahay lacnadiisa ku riday wuxuu yidhi ha- wuxuu- iyo ku- kuwa la mab- la mabda'aba kutubada ha la gubo ayaa ka mid ahayd waxay soo- ay fadwoodeen kitaabada caqiidada islaamka ha la gubo salafkii ayay dhaheen diintay wadaan waa nuucaas wuxuu u yeeray sa- saddexda dowladood safka hore ah wuxuu ku yidhi hallay kaalmeeyo waxay joogtaa fashil waxaan idin dardaarmayaa oo baaq idinku jeedinaya muduloodo ilaahay u tooba keena khaasatan xasan halaagow ku jiraahe garabkiisa ka baxo ilaahay ugu dhowaada wabilahi towfiiq إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم
gudaha nacaw intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaan illaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام